waa tahay waa sidaasi rabadaan kariim dhegaystayaal meel walbood joogtaan haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington iyo sahre ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim meel kasta oo aad kala socotaan barnaamijka caaweyska washington qodobada aan caawa idinku hayana waxaa ka mida dacwad u dhaxaysa nin dhakhtar ilkooda oo dalkan maraykanka deggan iyo shirkadda british airways kadib markii xaraf keliya oo khaldamay afar kun oo mayl loola kacay waxaa kale oo aad maqli doontaan dood ka taagan soomaalida deggan dalka britain kadib markii qaadka la mamnuucay dhowaanta oo suugaan lagu muujiyey sheekadii adeegta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan caawa iyo cawayska aynu ku bilowna nin maraykana oo dhakhtar ilkooda ayaa tigidh ka goostay bogga internetka ee shirkadda diyaaradaha ee british airways ninkaasi wuxuu u socday dalka bortaqiiska waxaanu rajaynayay inuu sii maro dalka sbain balse hal xaraf oo la qalday magaaladii uu u socday darteed ayaa loo duuliyey dunida dacalkeeda kale sheekadaasi waxaa inoo dhammaystiraya maxamuud ibraahim cali oo halkaa iga soo horjeeda fadhiya maxamuud sahray dhakhtar ku nool gobolka maryland ee ku taala duleedkan washington ayaa waxa uu rabay inuu ka qayb galo ama lagu casuumay shir ka dhacayay dalka portugal waxa uu isku dayey in sida dad badanba ay sameeyaan tigidka uu ka jarto online ama barta internet uu ka jarto laakiin waxa uu damcay in isaga iyo xaaskiisa ay sii maraan waddanka sbain magaalo la yidhaahdo garanaada halkaasoo ay ku taallo meelo taariikhi ah oo loo booqasho tago marka marka uu tigidka codsanayey ama uu ka goosanayey internetka ayaa qofkii caawinayay ee u shaqeeyey hay-addan waxa duulisa british airways ayaa waxa uu ku yidhi anigu waxaan u socdaa garanada sbain balse qaladka dhacay waxay tahay waxaa loo geliyey inuu u socdo magaalo kale ama waddan kale oo la yidhaahdo garanada oo ah g r e halka ay ahaan lahayd g r a oo magaalo ku taala sbain laakiin waddankan kale garanada waa waddan ku yaala waddamadan karibiyanka ama xeebaha maraykanka ku dhow marka ninkii marka uu tagay eerboorka ayuu diyaaraddii raacay hotel ayuu magaaladii sbain ka gatay tareen ayuu raacayay meelo badan wuxuu lahaa adiga iyo xaaskaada si fiican usii baashaala intaadan shirka bortuqal ka qayb galin marka hoteelka laftiisa wuxuu kasii buugaraystay onlineka onlineka wax walba online buu ku samaystay wuxuu lahaa reerkaada fakation geeyo markuu fakashonka dhammaadana shirka sii aad waa tahay marka fakashonkii ma karebiyankay ka bilaabeen reerkii mise markay karebiyankii ka degeen magaaladii garanaada ayay yaabeen oo yidhahdeen se wax loo wadaa sahra intaba waxaa ka yaab badan mark markuu tagay london oo london transit lagu noqday weli ma auna dareemin inay qalad jiro laakiin diyaaraddii marka london ka kacday dhinaca galbeedka u kacday ayuu fiiriyey qaaraddii diyaaradda wuxuu dhahay aniga waddanka sbain baa inaan sii mara rabay diyaaraddan galbeedka u socoto maxaa badda maraykanka xagga ka jirta u socotokugu celis markaasuu gabdhihii ka shaqaynaya diyaaradda ayuu weydiiyey wuxuu dhahay waa maxay diyaaraddan galbeedka u socoto aniga sbain baa u socday markaas waxaa la ku celi sbain ahaa meeshan sbain ma jirta waxaa lagu wadaa jasiirad la dhahayo garanaada oo ku taalo wadamada karibiyanka ama jasiiradaha karibiyanka lasku dhahay ay degaan dadka madowga ah ama jasiiradaha ku dhow maraykanka ee loo dalxiis tago waa tahay yaabbo ninkii ilaha u keenay yaab aniga wuxuu dhahay magaalo garanaada lahay u socday waddan grenada la dhahay umaana soconin u dhahay waa tahay marka waxaa dhacday in qaladkii lama sixi karo ilaan hawadaa lagu jiraay magaalo waddan uunan rabin jasiirad uun rabin ayaa lagu dejiyey meesha ayuu muran ka bilaabay waxaa dhacday in fakashonkii reerkiisa uu waday maalmihii uu rabay inuu ku nasto sbain intiiba ay ka cuntay intuu falaytka la raadinayo ama shirkadda falayt ay isku dayayaan inay diyaarad kala saaraan si ay sbain ninkan u geeyaan waa tahay marka shirkadda waxay u garatay ninka waxay dhahday maadaama aad dhibaatadan kugu dhacday waxaan kuu garannay inaan tigidkaadii kuu gudno oo aan saas isku macsalaameen adigana hawshaada iska sii wadad isaga waa uu ka gaaray shirkii fakashonka ay ugu soo talagaleen shaqada fasax uga soo qaateen filimkiis meesha ku dhintay waa tahay marka waxaa lagu leeyahay ninkii wuxuu sameeyey oo uu isku dayey in uu maxkamad tago
shirkadiidaweydoodiisana waxay tahay aniga waxaan rabay magaalo sbain ah laakiin afar kun oo meyl ayay ii wadeen meelaanan rabin micnaha marka sheekada dhanna khaladka wuxuu ka dhacay meel ia ayaa noqotay e meel ia waxaa qaladka uu ku dhacay markii ay u bedelmatay ama qof shirkadda ay ka dhigeen garaneeda oo ah jasiirad ku taalo dalalka karibiyanka ee Waa tan.
maraykanka ku marka ninkii dacwad buu qabsaday shirkadiibuu markaa dacweeyey sidee waxu dhaceen hadda shirkad yuu dacweeyey oo wuxuu dhahay een, aniga saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix doolar oo tigid aan ku gatay idinkama qaadanayee marka laisku dardaro inta uu hoteelka ku gatay cuntada inta ugu talagalay tareenkii kugu talagalay waxay noqotay soddon iyo afar kun oo doolar uu leeyahy marka see ii siinaysaan saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix doolar anoo bixiyey soddon iyo afar kun oo doolar intiina ay dhuntay marka wuxuu leeyahay magdhowgaygu xataa wuxuu ka badnaanayaa afar iyo soddonkii kun ee aniga marka horaan kharashka dalxiiskaani iyo faamiligaygu aanu ugu talagalnay intaasuu ka badnaanayaa midda kale wuxuu leeyahay maskaxdii reerkayga itaydaad burburiseen oo shirkiibuu iyo allah ku gaaray reerkiina iyagoo ooynayo wareersan ayaa meelaha looga tago maraykanka iyo allah ugu soo noqdeen horta maxamuudow Ah, taas waxaa taas waxaa ka sii daran ninka maxkamadda markuu kiiska geeyey wuxuu leeyahay looyarba uma baahan yuli anaaba looyar isku ah wuxuu leeyahay aniga shaqadayda waa dhakhtarka ilkahan ahay sharci aqo- sharci aqoon iyo sharci ma garanayo laakiin Laakiin- hal arrin baan garanaya u dhahay qaladkii saxa waa kala garanaya arrintan waa laga qaldan yahay marka anaaba arrinteeda meel ka- kagala soo dhacaya buuri anaa isku looyar u dhahay inay arrintan qaldan tahay aniga oge maxkamadtaasa u taagan u dhahay horta dee ninkaasi inuu inuu nin safri jiray ahaaba halkaa kaaga cad haa dadka mardhoofkii hadday diyaarad mar raacaan Ah.
bari iyo galbeed iyo waqooyi meelay u jeedo maba yaqaanaanba hurdada iska camiranaya nin walba barkinta buu kor u taaganaya qaaraan seexana annaga aragnay kursigu inu xajista ilaa intay meeshii u socdeen ka gaadhayaan Ha, ninkan ugu yaabee wuxuu leeyahay qariirada markuu fiiri diyaaradan meeshii bari ay u socon lahayd galbeedku socoto waa maxay badda lasii marayso oo jasiiradaha sii galayso markaas alla nii howdee soo uma socota jasiirada granada war ani granada uma socdo magaalo granada laha u socda oo spain ku taal marka xarafkaas ayaa wuxuu khalday afar kun oo meel oo khalada in qof la geeyo aanu socon ha jasiirad iyo magaalo ayaa isku magac ah oo waxa un kala bixiyo xarafka e unbay ku kala duwan yihiin waatay waa hagaag dhegaystayaal markii toddobaadkii dhammaaday dalka britain si rasmiya looga hirgeliyey mamnuucidda qaadka ayay dabcan dadka soomaalidu ku kala aragti duwanaadeen joojinta qaadka waxtarkiisa iyo weliba waxyeeladiisa khaliif faarax xayir waa wiil dhallinyaro ah oo suugaanyahan ah oo si farshaxanimo leh ugu soo bandhigay labada geesoodba aan idiin kala baxo khaliif oo maansadiisaasi ku cabiraya makarafoon uu la dhex qaaday raggii qaadka cunayey iyo weliba abuukar cawaale oo hormuud ka ahaa dadka u ololeeya joojinta qaadka qorshihii ingiriisku dhowaan qaadka ku joojiyay khilaaf baa ka abuurmay qolyo way ku farxeenoo qosol bay la dhaceenoo xaflad bay qabsadeen qaarna way ka naxeenoo qoomamay ku abuureen qolyo qaad qamaxiinoo fadhiyaan qol ku booqdoo mikrofoon la dhex qaaday bal waxay ka qabaanoo qaabkan iigu jawaabay magacaa qayilaaye imisaad qayilaysa qiyaastii sodomeeyo qaraarka ingiriiska in la joojiyo qaadkama waxbaad ka qabtaa go-aankaas qalad weeye qaadku maaha daroobo quudka owliyo weeye ingiriiskan qar waaya qaladkiis ma arkaayo qamrida muuskadaaya maxaa qaadka dul saaray qorshihiisa dhasheenoo qamaarka la ciyaartoo qiiqa nuuga xashiishkiyo waa ujeeddo qarsoon guud qaadka faa'iidadiisa qeexoo dhowr qodob sheeg baan idhi wuxuu yidhi qof hadduu qaxar haysto ama qoomamo sheegto markuu laanta qaniino qac ka siiya bigayska qalbiguu dejiyaayo qaadku daawo dhan weeyabu laba qaan kala gaadhay warmihii isku qaatay qoryihii isku haysta iyagoon isqurgoynin muxuu qaad isku keenay buu yidhi markii markay qaacishiteenay qayileenna heshiiyo khilaafkiiba ilaaway haddii qaadka la waayo dadka yaa u garqaadi buu yidhi qolnimuu ka samaystay qalbigiisu jacaylka qarsanayay xanuunka muxuu qaadku ka keenay mufti qiira abuur oo tuuq dareenka u qaaday markii uu u qisooday u qushuucday warkiisoo qaybsadeen nolol fiican buu haddii qaadka la waayo qori maayo abwaanku heeso loo lulo qoortoo qaadi maayo fanaane yaa qorayshta ammaani buu qasnad meel lagu keedsho qani kaa dhigi maysee nin ragoon qarash haysan isagoonan quraacan ama aanan qadaynin muxuu qaadku ka yeelay qalbi taajir wax haysta haddii qaadka la waayo soo qamaami dagaalka qamarjaan xidhxidhnaa dumar soo qabsan maayo dahab qoorta la saarto miyay qaadan hawey ku yidhi qodob keenay marqaan baa qarankeenna hagaaye haddaan loo qayilaynin qorshe yaa heli doona sow ka quusa garaadkiyo qumanow caqli maaha buuli waar nin weynoo qayilaynoo qol yar loo goglahaynoo qaxwo loo karinaynoo aan wuxuu qabta haynin miyaa qaylada buuqa qubqacda ubadkiisa qoyska raaxo ku joogi markuu qaati istaago sow intay cara qaado qaad ka siiya dhallaanka qaara saara islaanta qatar maaha ammaanku haddii qaadka la waayo horta yaa isqabaaya waa nin ragaa qayilaada qiimaheeda yaqaanay qalad bay ka fahmeene kuwaan qaadka aqoonin horta qaboobaa dabla ah qadaadheeri xuma qowl rageed ma karaan carruurtay la qoslaan la qalaama rogtaan ilaa ay qayilaanna qabyo weeye dhammayne allow qaadka bartaan buudi markay soo qatimeen baa cawaal oo ah qareenka la dagaalanka qaadka qorshihiisa abuuraan qaraarkan ka waraysto qaabkan buu ku bilaabay intii qayb ka ahaydee qorshahan gacan siisay qaadka diidnay lahayd iyo qaadir baama haddaa leh waa qaraar muddo dheer aan qayladhaan ku dalbayno qoraallaanu samayno qobaraa nagu raacdo kuma aanu khasaarine waa kuwaa nala qaatay inuu qaadku daroogo yahay bay qirayaanoo qaadkii waa la mamnuucay buuli ragga qaadka cunaayay qaraarkaad ka hadlayso qalad bay u arkaanee maxaa taa ka qabtaabaan qaladkiisa saxmooda la saxaayo qudhiisa yaa qoraaya warkiisa isagaan qumanayna buuli haddii qaadka la waayo ifafaala qiyaasta qaabka ay noqon sheegbaan ninka qaadka cunaayay dhashiisuu qadiyaayo quudkoodu ku tuntaaya haddii qaadka la waayo qarash baa hakanayo qoysaska aflaxayo buuli ninka qaadka cunaayay qeyrkii wuu ka hadhaayo waqti baa ka khasaaray haddii qaadka la waayo aabbahaa qabsan doona qabyo howlka ahayd buuli ninka qaadka cunaayay qoodhay waa xeradayda qaylaad kudhixiisa marwadiisa qurxoon buu qalbigeeda jabshaayay haddii qaadka la waayo waqti bay wada qaadan labadii isqabaayoo farxadda isla qaybsan buuli ragga qaadka cunaayay qaar ayaan u sujuudin qaadirkooda salaadoo qaarna wuu u sahlaayo waa qallayn iyo deyni haddii qaadka la waayo qur-aankay baran diintoo qalbigaa degi doono way qaboobhayaan guud ragga qaadka cunaayay waa qalfe of socotaaye haddii qaadka la waayo ragga quudka ka soomaa quruxaysan lahaayoo hablo quustay samaanoo ka qashaafay gayaanoo quutareeyay shisheeyaa rajo qaadi lahaydoo haddii qaadka la waayo ragaan guur u qalqaalin ayaa guursan qurayshto qoysas baa dhismi doona guud haddii qaadka la waayo qorax baa dhalan doonto qaranka cagihiisa ku istaagi qumaatigu qayilaada marqaanka qaraamihaysa dhegaystka qosalbeen uriyaaqa qaayibka maqanjoogga marfi shaqiiq wada haysto qol ku yaal jannamoodka qaadiraad caratooska waa khasaarana haystee haddii qaadka la waayo qalad baa sixmi doona buuyidhi ragga qaadka cunaayay gar ma qaadi karaan buu yidhi mana qaadan karaan qarash kayd ma dhigtaan qof ma soori karaan qol ma siixin karaan waa qiyaali ku nool qayilaadda intay qaadka joojinayaan qabyo weeye dhammayne
waa hagaag dhegaystayaal cawaysin wanaagsan baannu idin leenahay haatanna waa sheekadii adeegto iyo halkii ay noo taagnayd maryan waxaa laga saaray cusbitaalkii looga shakiyey in lagu waxyeeleeyo maadaama uu dhakhtarkii xaruntaasi ku sugnaa la tuhmay gaashaanlihii saldhigga joogay waxa uu baadhitaanka dembigii dhacay si hufan ugu guda jiraa isaga oo islamarkaana tuugtii maryan dhaawacday iyo dhakhtarkii la tuhmayba ay xabsiga ugu jiraan waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii anba qaada
gaashaanlihii markuu inta taa dhammaystay welina ay xabsiga ugu wada jiraan buu u yeedhay takhtarkii si kastaba waxbaa loo weydiiyey lagana waa wax war ah takhtarkii intuu isqaafshay buu iska dhigay qof yaabanoo waxa lagu haysto aan sinaba u garanayn inkastuu yaro tuhmay maryanta dhaawac ah iyo shaqooyinkeedii gaashaanlihii inta qortay waxay ku hadleen si hadhow haddii wax iskhilaafsani dhacaan oo uga miirto runta buu xabsigoodii u wada dhaafay dhowr beri baan lays hadal waxaana la baxnaaniyey maryan oo takhtar fiican oo ay mahdisay cisbitaalkii dambe ka heshay waxay heshay baan iyo baxnaano gaashaanlaha iyo ciidamadiisu si fiican bay uga warqabeen maryan cuntayba u qoreen kadib markay ogaadeen inaan cid u timaadaba jirin taqaatiirtu sidoo kale gacantay heshay waa mid ayan sinaba u sugayn barwaaqoy kow baraarow laba galabtii dambe ayaa gaashaanlihii loo sheegay in hadduu doono uu waraysan karo hadduu doonana laba bixi karo taqaatiirtu waxay u qabeen inay wax isu yihiin walowba lala socodsiiyey arrinteeda qaar isla galabtiibaa inta saldhiggii la keenay laga qoray waxay warhaysay ku saabsanaa dilisteeda kama ay sheekeen siday reerka u soo ceersheen waxay ka sheekaysay oo keliya sidii tuugadu u heshay una dhici maagtay midiyuhu siday ugu dhaceen iyo wixii la xiriiray gaashaanlihii baa inta mar uun mid ag taagnaa u iljabiyey yidhi warbal adigu sheeh shaah iyo wax la kaalay qolka markaa waxaa ku jiray isaga iyo maryan markaas ayuu weydiiyey adiga maryan soomaadan ahayn waxaan ku weydiinayaa takhtar miyaa jira aad godob kala qabtaan ood isnacab tihiin ma anigu garan maayo alla mid baa jira mar dembi iga galay ha yeeshee taasi waa qiso dheer oo u baahan waqti iyo fadhi badan maryan baa tidhi haa gartay iska daa gaashaanlihii baa yidhi waxaa soo galay kii shaaha doonay oo inta soo waayey faramaran mar alla markuu soo galayba dib baa haddana loo celiyey maxaad naga soo doonaysaa mar haddaadan shaaha wadin gaashaanlihii baa ku canaantay gaashaanlihii markuu dib u celiyey ninkii kale buu su'aalihii sii watay waxaan kaloo ku weydiinayaa miyaynan suuragal ahayn inaad haddaba noo dhammaysid sheekadaa dheere aad haysid si adiguna wax kuugu qabsamaan ilaan waad aragtaayo waaba dantaadee mise anigaad iga cabsanaysaa allay lehe maye kaa cabsan maayo kolley iyo kolley waan kaaga sheekayn doonaa sheekadaa iyada ah maad mar kale inooga dhigtid maryan baa tidhi gaashaanlihii baa inta u garaabay maryan yidhi sibaad u ilxun tahaye waa sidee ma xanuun baa ku haya xanuun baa inta i haya waxaan ka baqayaa inaan meeshaba ku dhalo inkastoonan horay u dhali jirin haddana waan baqayaa oo sibaa caloosha la ii rogayaaye ma waxbaad ka qabtaa haddaad cisbital i geysid maryan baa codsatay gaashaanlihii baa baabuurkiisii degdeg ula soo cararay wuu la sii booday haddiiba cisbital buu geeyey waa loo fiirshay waxaa la caddeeyey inayan hadda iyo baryahanba dhalayn dib buu u soo laabamaagay cabbaar markuu soo soconayay wuxuu is yidhi maxaad saldhigga kala doonaysaa maad meelay jiifsata geysid intuu la sii cararay buu gabar walaashii oo xaas ah gurigeeda geeyey aad buu ugu ballamiyey iyo in si fiican loo xanaaneeyo walaashii intuu faqiyey buu ku amray inayan waxba weydiin ay dhibsato ama lays odhan karo way dhibsan kartaa gaar ahaan xagga uurkeeda gaashaanluhu wuu iska gartay in uurkaasi uu ahaa ilmo aan sharciyaysnayn waana ka mid arrimaha uu doonayo inuu salkooda soo taabto haddiiba wakhtigu ku simo maryan waxay aad u mahdisay martigelintay ka heshay gurigii la geeyey intay nasatay oo cunto iyo xanaano suuban heshay bayba iska jeclaysatay halkaa subaxdii dambe baa maryan inta la soo kaxeeyey waxaa la keenay saldhiggii oo inta takhtarkii isku meel la soo wada fariisiiyey la weydiiyey oo keliya inay taqaan markaasay tiri waa aqaan tuugtii baa iyana mid mid loo hor keenay oo la weydiiyey inay taqaan markaasay sheegtay siday ula kulantay iyo waxay yeeleen iyaga takhtarka iyo tuugta midna waxba lama weydiine mid waliba marka wejigiisa maryan la tuso oo ay ku caddayso baa dib loogu celinayay qolkii laga soo saaray kiiskii oo isi sii qoraya ayaa habeenkii dambe waxaa geeriyooday mid tuugtii ka mid ahaa cid inta gacan u geysatay markaa waxyeelaysay ma jirin ha yeeshee silic iyo saxariir uu horay u qabay iyo tan hadda ugu sii darsantay baa caleentiisii riday subaxii baa lala kala cararay markii la baarayna waa la soo duugay duugta markii laga soo noqday ayaa laysweydiiyey ama laysla gartay in dacwada la qaado dabadeedna dhan uun arrinta loo rido gaashaanlihii baa isku qoray inuu galo arrintaa ilaa maxkamadna uu u raaco isagoo maryan u doodaya inuu baarana aad u doonayay maryan iyo danaheeda wixii jiray warar oo dhan buu inta isku dubaritay oo faylkiisii ku qaatay wuxuu la aaday abuukaate qareen uu isaga inta lacag siiyey raba inuu la gala arrinta gaashaanluhu yare wax soo xanxansay ha yeeshee war buuxa weli ma hayo qareenkii baa dalbaday inuu arrinta sal iyo baarba u ogaado si uu u fahmo waxa meesha jira iyo dabka shidanba maryan qareenkii bay u warrantay markaas ayuu gaashaanlihii weydiistay inuu soo xiro cabdigii isagu waxaan oo dhan sababta u ahaaye dembiilaha koowaad ahaa si hadhow isaga iyo takhtarkaba dembiga ay leeyihiin loogu qaado gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixiy
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkai caweyska washington waa nagayntaa toddobaadka dambe intaynu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan iyo sheekh cabdi sheekh dandaawi iyo kooxdiisa
السلام يا مؤمن يا مهيمن يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا قابض يا باسل يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا صميع يا بصير يا حكم يا عدل يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير
waa hagaag aad bay u mahadsantahay sahre cidla nuur ayaa barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinaysa